alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala اllahu wslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wcala aalih waصaxbihi waslama tasliima kaiira kalaamu aimati اsalafi fi اsifaat wuxuu hore mualifku inoogu soo sheegay calayhi raxmat ullah waajibku inuu yahay magacyada rabbi iyo sifaadkiisa qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray in la sugo halkana wuxuu ka bilaabayaa inuu inoo caddeeyo madhabkii a'imadii salafka iyo dadkii wanaagsanaa ay mareen inuu ka ahaa sidaa awgeed baa a'imadii iyo culimadii dhowr ka mida ayuu hadalla ka soo qaadaya ahlu sunnihii kale aada u faraha badnaana sidaasay markaa ku waafaqsanaayeen qaala alimaamu abu cabdillaah axmed bnu axmed ibnu muxamed ibnu xambalin radia allaahu canhu wuxuu ihi imaamkii weynaa imaamu ahli sunna axmed ibnu muxamed ibnu xambal oo aabihii muxamed baa la odhan jiray laakiin axmed ibnu xambal marka la leeyahay awowgii baa loo tiirinaya radia allaahu canhu yeh waxaa caan baxday radia allaahu canhu in saxaabada lagu gaar yeelo ciddii ka dambaysayna raximahu llahu iyo laydhaa laakiin waxba dhibaata kuma sugno cid aan saxaabada ahayn in radia allaahu canhu laydhaa ama cid saxaabada ka mida qudhooda raximahu llahu la yidhaahdo wax dhibi kuma sugna fii qowli nabiyi hadalka nabigu yihi sala allahu alayhi wasalama wuxuu ka yidhi in allaha ilaahay yanzilu wuxuu u soo degaa ilaa samaai dunya samadan dhow wa ina allaha yuraa fi lqiyaamati ilaahay qiyaamaha la arkaya iyo wamaa ashbaha haadihi laxaadiid axaadiidtan waxa shabaha oo ku saabsan axaadiidta sifaadka ilaahay ka warramaysa oo aada u badan qaar ka midana alcaqiidatu alwasitiya aynu ku soo maro sheekh islaam calayhi raxmat ullaahi uu ku soo arooriyey wuxuu ka yidhi imaamkaasi nu'minu biha waanu rumaynaynaa wa nusadiqu biha waa tasdiiqinaynaa waa rumaynaynaa laa kayfa qaabayn mayno walaa macnan macno daahirkeeda khilaafsanna ku fasiri mayno walaa naruddu celin mayno shay-an minhaa wax ka midana celin mayno wanaclamu waxaanu ogsoonnahay ana maa jaaa bihi arasuulu rasuulku wuxuu la yimi xaqun xaq inuu yahay walaa naruddu ku celin mayno calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam walanasifu llaha ilaahay ku sifayn mayno biakara in ka badan mima wasafa bihi nafsahu wuxuu isagu isku sifeeyey bilaa xaddin xad annagoo aan sheegahayn aanu garanayno walaa gaaya iyo yool toona laysa ka milihi ilaahay oo kale ma ahaanin shay-un shaynaba wa huwa samiicu lbasiir wanaquulu waxaanu odhanaynaa kamaa qaala siduu ilaahay yidhi jala wacala wanasifuhu waxaanu ku sifaynaynaa bimaa wasafa bihi nafsah wuxuu isku sifeeyey laa natacaddaa daalika arrinkaa dhaafi mayno oo wuxuu ilaahay isku sifeeyey ama rasuulku ku sifeeyey waxaan ahayn annagu ku sifayn mayno walaa yabluquhu mana gaadhayaan ilaahay jala wacalaa wasfulwaasifiina kuwa sifeeye sifadoodu gaadhi mayso nu'minu bilqur'aani qur'aankaanu rumaynaynaa kullihii dhammaantii muxkamihi muxkamkiisii iyo wamutashaabihihii mutashaabihiisaba walaa nuziilu suulin mayno canhu can illaahi ilaahay ka suulin mayno sifatan sifo min sifaatihi sifaatkiisa ka mida lishanaacatin ceebayn darteed uga suulin mayno ceebayntaasoo shunnicatna lagu ceebeeyey walaa natacadda alqur'aana walxadiida qur'aanka iyo xadiidkana ka tallaabi mayno ma dhaafayno walaa naclamu mana ogin kayfa kunhu daalika kaa la soo sheego sifaadka ilaahay ahaaday kunhigiisa macnihii kayfkiisa iyo qaabkiisu siduu yahay ilaa bitasdiiqi rasuuli rasuulka inaanu rumayno sala allahu alayh wasalam wa tahbiiti lqur'aani qur'aankana aanu sugno mooyaane waaya aharkan ama hadalkan alimaamu axmed aalulcilmi fara badan ayaa waxa weeyaan markaa soo saaray marka calaa kulli xaal sanadkiisa nin baa ku jira mutaabicna wuu leeyahay marka sanadkiisu insha allah wuu iska xoogeysanaya waxa weliba intaa raaca ahlulcilmiguna talaqawhu bilqabuul oo aada iyo aad bay kutubtooda ugu soo rareen gaar ahaan ahlulcilmigii xanaabilada ahaa ee madhabka imaamka aadka u yaqaanay waxaan u waafaqsan yahay hadalkani hadallada kale alimaamu axmed caanka ka ahaa iyo hadallada ahlu sunnihii kaleba ay qabeen ayuu waafaqsan yahay waxaanu tusayaa madhabka ahlu sunnuhu baabka sifaatka ilaahay siduyo waa kaa xaadiitiyo aayaadka macaanida sheegaysa sifaatka ilaahay waa in sidaa lagu rumeeyo macaanidaa ka muuqatana waxa weeye lagu qaato aan la taxriifin lana diidin kayfkiiyo qaabkana waxa weeyaan markaa la yska ilaaliyo weeye marka hadalka imaamu axmed waxaynu ka faa'iidaysanaynaa kow waajib inay tahay in la rumeeyo sifaadka ku soo arooray axaadiidta rasuulka ka sugan sala allahu calayhi wasalam sita qur-aanka kariimka ah ku sugnaatayba waxa weeye loo rumaynayo laba waxaa kaloo laga qaadanaya hadalka imaamka alraddu cala almushabbihati waalmucadila raddin la radiayo labada kooxood ee baabkan marka la jooga lumay oo la kala idhaahdo mushabbihada odhanaya sifaadka ilaahay kuwa makhluuquu la mid yahay iyo mucadilada diidanba taana waxa uu ku radiyey hadalka uu ihi laa kayfa walaa macnan oo uma jeedo laa kayfa kayfiyadba male sifaadka ilaahay uma jeedo ee wuxuu u jeedaa kayfiyada inagu aynu garanayno ma laha mar haddaynaan garanayn inagu ma qaabaynayno kayfiyadayn mayno sidaa awgeed baa waa ka cuthaymiinku ku fasiraya laa nukayifu haadihi sifaati lianna takyiifaha mumtanicun waay ma qaabaynayno waayo inagu qaabka ay tahay garan mayno marka waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen halkaa wuxuu ku radiyayaa kuwa mushabbihada ah ee yidhi qaabkeeda waa la garanayaaoo qaabka sifaatka ilaahay waa qaabkan sifaatka makhluuqiinta un walaa macnanna wuxuu ku radiyayaa qolyaha markaa jahmiyada iyo mucadilada ah ee nusuusta sifaatka ilaahay ku saabsan macaani iyagu ay keensadeen oo ay meelaha ka soo qaateen ku fasiray daahirkoodaana ka leexiyey sidaa awgeed baa markuu leeya walaa macnan uma jeedo imaamku macnaba male nusuusta sifaatka ilaahay ku soo aroortiyo asmaada macnaba male sidaa uma jeedo xaasha waayo madhabka ahlu sunnuhu sidaa ma aha madhabkii alimaamu axmedna sidaa ma aha wuxuuse meesha ka saarayaa u diidayaa macno macnihii daahirkeeda khilaafsan iyo tafsiir sidaa ka muuqata khilaafsan oo ah macaanida ay jahmiyadu iyo mucadiladu keensadeen waxa weeye ma laha umana sugayno sidaa awgeed baa muxuu ku fasiray ibnu cuthaymiin ay laa nuhbitu laha macnan yukhaalifu daahiraha kamaa facalahu ahlu ta'wiil u sugi mayno nusuustan macno daahirkeeda khilaafsane macaanidaa ka muuqata ee daahirka ka ah ayuun baanu ku wadaynaa waayo saxaabadaa sidaa ku waday taabiciintiibaa ku waday aimadii kasii dambeysay baa ku waday selef oo dhami sidaas ayay waxa weeyaan maaragtay ku qaateen sidaa awgeed baa xoogay ahlulcilmiga qaar baa yidhi halkan inuu ibnu qudaamo caddeeyay ahayd laa kayfa walaa macna laakiin waxa weeyaan maaragtay waynu sheegnay sida alimaamu axmed caleyhi raxmat ullaahi uu ujeedo saddex waxaa kaloo laga qaadanayaa hadalka imaamu axmed in sifaadka ilaahay jala wacala ay tahay tawqiifi oo asmaa ullahi wa sifaatuhu tawqiifiya tawqiifiyana waxaa looga jeedaa nusuusta unbaa loo daba fadhiisanaya laga qaadanaya qur-aanka iyo xadiidka ayaa laga qaadanaya waayo asmaada ilaah iyo sifaadkiisa iyo ilaahay jala wacala waa arimo haybiya waa eyb wey waa wax inaga maqan waxa inaga maqanna waxa weeye ariiqaasi waxyiga saxiixa a mooyaane si kaloo aynu ku ogaan karno ayaan jirinba sidaa awgeed baa hadalkaa wuu ku celceliyey imaamu axmed walaa natacadda alqur'aana walxadiid marna wuxuu hi laa natacadda dalik marna wuxuu hi walaa nasifu llaha biakara mima wasafa bihi nafsahu waxaasoo dhamme waxay tilmaamayaan baabkan inuu yahay tawqiifi oo adilada waxa weeye loo daba fadhiisanayo waxaa kaloo hadalka imaamu axmed laga qaadanayaa nafyu lxaddi walghaaya oo wuxuu uhi bilaa xaddin walaa haaya xad iyo haayo midnaba annagoo aan markaa sugahayn waxaynu halkaa markaa yar caddaynaynaa si kooban insha allah ereyga la idhaahda xadku muu soo aroorin nusuusta kuma soo aroorin iyadoo la sugayo iyo iyadoo la diidayo toona laa nafyan walaa ibaatan ma fahamte ahlu sunnuhunan kelimaadka noocaasa ee aan soo aroorin waxay ka leeyihiin madhab bay ka leeyihiin iyo dariiq ay mareen madhabkooduna waxa weeye in lafdi ahaan aan la isticmaaline laga joogsado mar haddaanu soo aroorin soo ma aragti oon lana nafyin lana sugin amaa macno ahaan waa in maaragtay waxa weeye la idhaahda maxaa looga jeedaa oo macnihiisa waxa weeye tafsiil la geliyo oo macnihiisa caddayn in la caddeeyo la dalbo la idhahda maxaa looga jeeda haddii markaa macno xaqa looga jeedo macnaha xaqa waa la sugaya laakiin alfaadda nusuusta ku soo aroortay baa loo isticmaalaya ma garateen haddii laakiin macno baila looga jeedo macnaha bailkaa waxa wey la sugi maayo de waa la radiyaya alfaad badan oo baabkan had iyo jeer lasoo geliyo gaar ahaan mutakalimiintiya aada usoo geliyaan baa jirta oo almakaan ka mid yahay oo uu ka mid yahay ataxayuz oo uu ka mid yahay aljismu carad jawhar jiha alfaad badanoo noocaas sidaa awgeed baa duratlaariya waa ka ka odhanaya sheekha alife walaa takud fi hadihi lkilmaati xadi wlmakaani wljihaati kada taxayuzu walafdu ljismi falam yarid sharcu bidikri daka faqif wadowman khaalifan hawaaka alfaada noocaasa sharci kuma soo aroon laa nafyin walaa ibaatan markaa ka joogso lafdigooda waxba ha isticmaalin macnahoodana ciddii isticmaalaysa ama halkii lagu qoray tafsiilka noocaasa geliyo hadduu xaq yahayna aqbal hadduu baadil yahayna he waxa weeye ha aqbalina dee sidaa ku radi markaynu sidaa u ogaanay lafdigan alxad bidaat waxa horta xadka la idhaahdaa shaygu waxyaabaha kale wuxuu kaga soocan yahay baa dee la ydhaha soo ma aragtaan waxa shayga waxyaabaha kale ka soocaya xad la ydhaahdaa shayga xadkiisu waa waxyaabaha ka soocaya waxyaabaha kale lafdigan alxad daynu u noqono hadalkii aimada sunnada waxaad arkaysaa iyagoo qaarkood ay isticmaaleen oo alimaam cabdilaahi ibnu mubaarak caalamkii weynaa la odhan jiray imaamu maalik iyo laasaaga ahaa mar ilaah la weydiiyey maaragta ilaahay wax laga weydiiyo la yihi bima nacrifu rabbana maxaanu ilaahay ku garanaynaa wuxuu tilmaamaya waxaynu ku garanaynaa ilaahay inuu maaragta sarreeyo carshigiisa ka sarreeyo wuu wadayo kolkaasaa lagu yihi bixaddin qaala bixaddin soo ma aragtid waay qaar kale oo waxa weeye nafiyayana iyaguna way jiraan alimaamu axmedna raximah llahu tacaala marna waxa weeye waxa laga soo naqliyay inuu sugay oo ay ka sugan tahay oo aharka ibnu mubaarak iyo markii loo sheegay wuu wanaajistay mararna sida halkan oo kale isagoo nafiyaya ayaa iyadana ka sugnaatay markaa marka la ysku soo duuduubo xadka marna waxa looga jeedaa haddii xadka looga jeedo ilaahay jala wacala inuu maaragta makhluuqiisa ka wada sareeyuu ka soocan yahay oo makhluuqiisa aanu ku dhex jirin ya de waa sax macnaha noocaasi ahlu sunnaha sugayaana saasay uga jeedaan soo ma aragtaan oo waxay u jeedaan ilaahay waanu sareeyaa makhluuqiisaanu ka wada dhex baxsan yahay waxaanay ku radeeyaan jahmiyada iyo malaaxidada iyo dadka odhanaya ilaahay ma sareeyo ma hooseeyo xaggan ma jiro xaggan ma jiro caalamka kama dhex baxsan oo kuma dhex jiro waxyaabaha noocaas iyo kuwa odhanaya meel walba wuu joogaayo madaahibta noocaasi ayay ku radeeyaan qolada xadka markaa diidayna xadkay diidayaan waa xad ila waa xad adoomuhu ay og yihiin oo xad waxa weeye anagu aanu ognahay ama adoomuhu ay og yihiin ama ay koobayaan iyagu oo cilmi iyo ogaal ay ku koobayaan ilaahay jalla wacala ma laha walaa yuxiituuna bihi cilma ilaahay jalla wacala adoomuhu cilmi ku koobi maayaan masaladaana hadda ishaaradaa kooban ayaanu ku dhaafaynaa waay waxaa kaloo hadalka imaamu axmed laga qaadanaya raxmatullaahi calayhi ifaadka ilaahay jalla wacalaa in la sugayo si kastoo la ysugu ceebeeyo ama dadka qaar ay maaragtay dadka sugaya ugu qabsadaanna inaan waxa weeye arrintaa dheg loo dhigin oo la xejisto waayo qofka sifaadka ilaahay sugaya qur-aankii iyo xadiidkiibuu ku dhegan yahi markaa ciddii ku ceebaynaysa waxba kama gelin soo maaragti ninkii hadlayaabaha iska hadlade sidaa awgeed buu idhi walaa nuziilu canhu sifata min sifaatihi lishanaacatin shunicat shanaacadu waa caybta iyo markaa dhaleecaynta weeye waayahay lagama suulinayo bale waa la sugaya waxaana jirta qolyaha mucailada ah ee sifaadka ilaahay diidani dadka sugaaya dhaleecayn badan bay u soo jeediyaan waa mujassimay yidhaahdaan waa mushabbihay yidhaahdaan waa xashwiyay yidhaahdaan waxyaabo fara badan oo ceebayna ayaa waxa weeyaan marka ay u soo jeediyaan ilaahay baana kala xisaabtami doona waxaynu halkaa ku sii yar caddaynaynaa salafku way yaqaaneen macaanida nusuusta way yaqaaneen kayfkaanay aqoonin kayfka waxaana u daliila hadalkii alimaamu maalik ee horena aynu u soo maray toobkii hore aynu ku soo sheegnay markii la yidhaha araxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa wuxuu idhi alistiwaau macluumun istiwaaga waa la yaqaanaa yani macluum lmacna macnihiisa waa la garanayaa dee waa bilisaanin carabiyin mubiin buu ku yimi soo maa macnihiisa waa la garanaya waadix cadi waa ardaydii waxa weeye taabiciinta imaamu maalik raximah llah wlkayfu majhuul kayfkuna waa mid majhuul ay majhuulun lana inagaan garanahayn weeye kayfkii ma garanayno laakiin he macnuhu waa waadi sidaa istiwaaga uu ka yidhun baa nusuusta kaleo dhanna laga odhanaya qaala wuxuu ihi qaala alimaamu abu cabdillaah maxamed ibnu idriis ashaaficiyu radia allaahu canhu aamantu billaah wuxuu ku xigsiiyey hadalkii imaamu axmed hadalkii alimaamu shaafici raxmat ullaahi calayh abuu cabdilaahi kunyadiisaa la odhan jiray magaciisana moxamed ibnu idriis baa la odhan jiray ashaaficina qolo maahae awowyadiisii sare mid ka mida shaafic la odhan jiray oo kaasaa loo nisbeeyey alimaamu shaaficina waa imaamkii weynaa mujadidka ahaa calamka ahaa sunniga ahaa diinta ilaahay waxa weeye difaaca badan u geystay iyo faafinta badan waaya waxaanu ahaa imaamkani mualibib u ahaa qurayshibuu ahaa mualibi baanu ahaa oo rasuulka sal allahu alayhi wasalam waxay isugu imanayaan cabdimanaaf oo rasuulku soo min bani haashimin mu ahayn haashim iyo mualib baa walaala ahaa markaa rasuulkuna haashimkaasuu gelayaa jilibka haashim shaaficina mualibkaasuu isaguna gelayaa bacdu ahlilcilmina waxay qabaan bani mualib inay ka mid yihiin aalubeytka aalubeytka inay ka mid yihiin bay qabaan qaala wuxuu ihi aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey iyo wa bimaa jaaa can illaahi ilaahay xaggiisa wixii ka yimi calaa muraadillaahi ujeeddada ilaahay uu ka leeyey baan u rumeeyey wa aamantu waxaa kaloon rumeeyey birasuulilaahi rasuulka ilaahay baan rumeeyey sala allahu alayhi wasalam iyo wa bimaa jaa can rasuulilaahi rasuulka ilaahay waxaa ka yimi calaa muraadi rasuulilaahi muraadka iyo ujeeddada rasuulka ilaahay ayaan u rumeeyey sala allahu alayhi wasalam hadalkan alimaamu shaafici wax sanada ahlulcilmigu umay sheegin laakiin bacdu ahlilcilmi baa soo raray waana hadal kooban oo haddana aada iyo aada u qiimo badan weeye sida alcalaamatu alfawsaan uu tilmaamayana hadalkaa imaamu axmed siduu tilmaamayo iyo hadalkaa shaafici sida uu tilmaamayaa waa sida dadka muslimiinta ahi ay aaminsan yihiin ee ay ku socdeen marka iimaankan ilimaamu shaafici uu sheegay waa iimaan mujmalah waana arinka qof kasta saaran inuu waxa weeye ilaah iyo rasuulkiisiiyo wixii ka soo aroorayba rumeeyo siday u jeedeen iyo muraadkoodana u rumeeyo wuxuu qofku ogyahay iyo waxaanu he iyo waxaanu ogeyn labadaba sidaa awgeed baa shaykhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi wuxuu ku yidhi waxa weeye majmuucu lfataawaha ama maa qaala shaaficiyu fainahu xaqu yajibu cala kuli muslimi ictiqaaduhu waman ictaqadahu walam yaati biqowli yunaaqiduhu fainahu salaka sabiila asalaamati fi dunya walaakhira shaafici waxaan uu yidhi waa xaq qof kasta oo muslimana inuu sidaa ictiqaadiyaa waajib ku ah qofka sidaa ictiqaadiye ee wax burinaayana aan la imani wuxuu maray wadadii badbaadada adduun iyo aakhiraba wadadii badbaadada ayuu maray qaala wuxuu yidhi markaa hadalkan waxaa laga qaadan karaa alimaamu shaafici yihi raxmat ullaahi calayhi alraddu calaa ahli ta'wiili wa ahli tamhiil labadaa qolee baabkan ahlu sunnaha khilaafsan labadaba waa laga qaadan karaa radintooda waayo mucailada iyo mumailada labaduba nusuusta qur-aanka iyo xadiidka sifaadka ku saabsan muraadka ilaah iyo rasuulkiisa umay rumayn ee iyagu siday doonayeen ama ay ka fahmeen ama ay maaragtay aaminsanaayeen ayay waxa weeye u qaateen qaala wuxuu uhi wacalaa haada wadadaasi ay wacalaa haada ariiq wadadaasi imaamu shaafici iyo axmedna ay sheegeen horena aynu u soo caddaynay ayaa darajo salafu salafku ay ku socdeen oo a'immatu lkhalafi iyo a'immadii khalafkuba yacnii dadkii dambe salafka raacay ahlulcilmigoodi iyo culimmadoodina saasay ku socdeen radia allaahu canhum rabbi raalliha ka noqde kulluhum dhammaantoodba mutafiquuna waxay isku waafaqsanaayeen cala aliqraari in la qiro iyo walimraari in la maro iyo walihbaati in la sugo limaa warada waxa ku soo arooray limaa warada waxa soo arooray oo min asifaati sifooyin ahaaday fii kitaabillaahi kitaabka ilaahay ku soo arooriye wa sunnati rasuulihi sunnada rasuulkiisa min hayri tacarudin iyadoo aan loo bambax ahayn litaawiilihi tawiilkiisa iyadoon loo bambax ahayn wuxuu sheekhu tilmaamayaa ariiqa inay salafku mareen dhammaantood oo isku waafaqeen marka naqala alitifaaqa calaa dalik itifaaqay salafku isku waafaqsanaayeen buu soo raray keyrkiina wuu soo raray insha allahu tacaala wax ka midana waynu maaragtay isxasuusin doonaa darsiga dambe ugu horeyn asalaf luuqa ahaan waxaa la yidhaahdaa maa mada wataqadam oo salafku meelo badan buu qur-aanka kaga soo arooray macnahaasaa looga jeedaa wax horeeyey oo hore u maray u tegey sidaa awgeed baa waxaa la idhaha salafu rajuli aabaa'uhu almutaqadimuun ninka salafkiisa waxa luuq ahaan la ydhaha waa aabbayaashii iyo dadkii ka horeeye ka waaweynaa ee maaragta uu ku abtirsanayey isilaaxa ahlulcilmiga marka la eego salafka saxaabadii waa lagu sheegaa waa lagu ilaaqaa oo salaf waa la isticmaalaa iyadoo saxaabadii rasuulka looga jeedo waxaa kaloo looga jeedi karaa saddexdii qarni ee hore ee la ammaanay khayrkana rasuulku uga marakacay sala allahu calayhi wasalam oo ahaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo qarnigii taabici taabiciinka ee kusii xigay waay marka salaf marka la leeyahay waa dadkaa hore wanaagsanaa ee toosnaa weeye cidda dadkaa ka dambaysaa hadday doonaysa inay tidhaahdo anigu dariiqadaasaan hayaa yaa u nisbu isticmaalaya wuxuu odhanaya ana salafi salafi baan ahay oo isagu dee qof horeeye wakhtigaa hore taagnaa ma aha eh waa qof dadkaasi wadadoodii haya ana salafi ama fulanu salafiyun macnaheedu waxa weeye qof salafkii raacaya saxaabadii rasuulka iyo dadkii wanaagga ku raacay hadday markaa runtii tahay oo salafi uu yahay ka dhab tahay uu ku hagaagsan yahay waanu ku ammaanan yahay haddii laakiin isagoon salafkii xaqiiq ahaan raacaynu haddana salafi iska sheegto dee ta noocaasi waxba u tari mayso weeye khalafkana waxaa looga jeedaa atbaacu salaf miman khalafa salafa min a'immati alhuda wa masaabiixi duja waa dadkii salafka raacee salafkaa hore ka dambeeyey laakiin wadadoodii maray ee salafka la soo weydaartay fidinta diinta iyo caqiidada saxiixa iyo tajdiidinta diinta nebi maxamed la yimi sala allahu calayhi wasalam khalafka ama a'imatulkhalaf hadda kuwaasuu uga jeedaa oo culimadii faraha badnayd inta badan laakiin kelmadda alkhalaf marka la eego hadalka mutaakhiriinta waxa loo isticmaalaa almukhaalifuuna liariiqi salaf wadadii salafka kuwii khilaafay baa inta badan khalafka loo isticmaalaa laakiin hadda kuwaa ugama jeedee wuxuu uga jeedaa dadkii usoo weydaartay ama salafka waxa weeye ka dambeeyey laakiin dariiqoodii wadadoodii raacay dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin cala aliqraar walimraar walihbaat lima warada min asifaati fi kitaabi illahi wa sunnati rasuulih min hayri tacarudin litawiilih min hayri tacarudin litaawiilihina wuxuu uga jeedaa ay bimaa laa yatafiqu maca muraadi illaahi wa rasuulih iyadoo aan loola banbax ahayn tawiil aan waafaqsanayn muraadka ilaahi iyo rasuulkiisa tawiil markaa waxa weeye khilaafsan daahirkeeda mutabaadirka ah ee ka muuqda iyadoon loola banbax ahayn marka tawiilka uu meesha waxa weeye diidan yahay waa kaa mucailada iyo dadyowgaasi ay la yimaadeen weeye qaala wuxuu hi waqad umirnaa waxaana layna faray biliqtifaa'i inaynu raacno liaahaarihim raadadkooda inaynu raacno wadadooda raacno oo alikhtifaa waa alitibaac weeye yuqaalu qafawtu ahaarahu qafwan ay tabictuhu raadkiisaan raacay baa laydhaa markaa saxaabadii rasuulka iyo salafkii iyo dadkii wanaagsanaa inaynu raacno ayaa layna faray buu leeyihi sida daliilka uu u keeni doono waxaana la idhaahdaa raadhaye waa ruuxaye raadhaye waa ruuxaye maxaa looga jeedaa sheekh ya weligaa wax ma raadise qof iyo uxun iyo xoola iyo uxun ma raadise ya haddaad raadkii hesho qofkan tusaaleahaan kaa baxsaday ama shaygan aad daydayaysa haddaad raadkiisii hesho ya dee waad isku jiifsanaysaa waad raadinaysaa halkuu kula maraba waad maraysa sidaad u raadinaysa marka dambe waad heli soo maha waay laakiin haddaanad raad iyo ruux midnaba haynin dee waxa weeye waad waad maaragta wareereysaa waad dawaqaysaa cidlaad ku dawaqaysa salafka qaarna hadal macnihiisu sidaa yahay baa laga warin jiray maxamed ibnu siriin baan filaya inuu ahaa maa kunta cala alahar fa anta adigu waxa weeye ahar noocaasina wuu jiray walihtidaa'i iyo inaynu ku hanuunno ayaa layna faray bimanaarihim waxa weeyaan markaa dariiqii ay jeexeen iyo halkii ay waxa weeye mareen manaarka waxaa la ydhaahdaa calamka ama calaamadda waxyaabaha calanka la taagay iyo alxaddu bayna alardayn xadka labada dhul u dhexeeyana waa la ydhaa marka waa inagii hore usoo maray manaara alard lacana allaahu man hayara manaara alard calaamadaha dhulka ahayd soo maha marka walihtidaa'i inaynu ku hanuunno ayaa layna faray bimanaarihim waa jidkoodii iyo halkii ay mareen wa xudirnaa waxaa laynooga digay almuxdathaati waxyaabaha la soo darisiinayo ee diinta lagu soo darisiinayo wa ukhbirnaa waxaana laynaga war- laynooga warramay annahaa iyadu min adalaalaati baadiyaha inay ka mid tahay waxyaabaha diinta lagu soo daraya oo faqaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama calaykum waxaad laasimtaan bisunnatii sunnadayda laasima wa sunnati lkhulafaa'i khulafadiina sunnadooda laasima alraashidiina hanuunsanaa ee almahdiyiina la hanuuniyey min bacdi aniga dabaday khulafada afartii khulafada alkhulafaa arbaca baa ugu horeeya kadalika saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo aimmadii fiicnayd caduu calayhaa ku qaniina binawaajidi gowsdambeedyada ku qaniina wa iyaakum waxaan idinka digaya wamuxdathaati lumuuri arimaha la soo darisiin doono waa waxyaabaha markaa diinta lagu soo darisiinayo ayaan idinka digayaa iska ilaaliya fa ina kula muxdathatin maxaa yeeley wax kastoo la soo darisiiyo diinta lagu soo darisiiye bidcatun bidco weeye wa kula bidcatin bidco walimana dalaalatun waa baadi weeye marka xadiidkani horta waa xadiid sugan waxaan u ka mid yahaa xadiidta arbaciinka oo alimaamu nawowi arbaciinkiisa uu ku soo arooriyey waana xadiis cadiima waana dardaaran aada iyo aada u weyn oo dhaxalgala oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummaddiisa uu kula dardaarmay inay sunnadiisa ku dhagaan oo si adag weliba ay u qabsadaan gowsaha ku qaniina waa kinaayatun can shiddati tamasuk aada ugu dhago u xejista weeye waay wakadalika inay raacaan dariiqii saxaabadiisa sunnada iyo dariiqada saxaabaduna may ahayn dariiqo kaleo ta rasuulka ka duwane tii rasuulkunbay haysteen laakiin dariiqada rasuulka iyo sunnadiisay dadka ugu aqoon badnaayeen uguna maaragtay waxa weeye haysasho badnaayeen uguna tamasug iyo ku dhaganaan badnaayeen uguna faafin badnaayeen markaa sunnadii ay faafinayeen ee haysteen taasi ayuunbay ahayd bidacana rasuulku inooga digay sala allahu calayhi wasalam waxaanuu inoo sheegay bidco kastaa inay tahay dalaala bidcadaasi waa bidcatu diin ilaan arrimaha diintuu rasuulku ka warramayay sala allahu caleyh wasalam waxaana u daliila bidcadan inay bidcatu diin tahay xadiidkii kale saxiixa ku yaalay man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fa huwa raddun qofka ku soo darisiiya arrinka yaga kana fii amrina haada arrinkaa rasuulku isu nisbaynaya waa kee waa amru diin weeye markaa amru diin ayaan la ogolayn in wax lagu soo daro wixii lagu soo daraana uu bidco noqonaya waayo diinteenna ilaahay jala wacala uu dhammaystiray alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina xadiid kalena waxaa ku soo arooray inuu rasuulku yihi sala allahu aleyh wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum marka waxyaabaha adduunyada ku saabsan sideedaba wuxunbaa loo eegaa dee qawaaciddii sharciga oo waafaqsan tahay oo macnihi waxa weeye wax dee xalaala ma tahay mise waa xaaraan hadday xaaraan noqoto waa la iska daynaya haddii kale waxa asal u ah inay maaragtay bannaantay oo alaslu fi lashyaai alibaaxa soo ma laakiin wixii diin ku saabsan diin wixii ku saabsan asal waxa u ah alxadru alaslu fi lcibaadaati alxadru waa qaacida asal waxa u ah waxyaaba cibaadaadkaa inay mamnuuc tahay oo aan la yska banaysan karin in daliil loo hayo mooyaane sidaa awgeed ba haddaad aragto qof cibaado ku cibaadaysanaya waxaa la leey ma daliil hadduu daliilka keensado alxamdulilah hadduu daliil waayo kaadiba haddaba la leeyahay adoo daliil u hela mooye haku cibaadaysa wa qaala cabdulaahi bnu mascuud radia alaahu canhu cabdulaahi bnu mascuudna wuxuu hi tabicuu raaca maxay raaca ee aathaara nabiyi sala allahu aleyh wasalam aathaarta rasuulka iyo waxa weeyaan maaragtay diintiisa iyo axaadiistiisa raaca walaa tabtadicuu ha bidcaysanina ay laa tuxdiuu bidcata fi diin bidco diinta a kula imanaysaan hala imanin faqad kufiitum waa laydinku ilaaday waa laydinku filaaday oo wax baahiyoba looma qabo inaa wax bidcaysataane waxba ha bidcaysanina faqad kufiitumna wuxuu uga jeedaa ay kafaakum اllah muhimat diin xayu akmala allahu tacaala addiina linabiyi ilaahay baa jala wacalaa idinkaga filaado diintan baa idin dhammaystiray inaad barataan oo raacdaan unba idinka baahan tahay inaad wax ku soo dardartaan idinkama baahna inaad tidhaahdaan halkanaan u fikirayn oo fikir diimeed baanu haynayna idinkama baahna waxay u baahan tahay barasho iyo itibaac bay u baahantay aharkana cabdilaahi bin mascuud oo ka mid a culimadii waaweyneed ee saxaabada waa mid kaa saxay oo ka sugnaaday weeye waxaanu ina tusayaa siday saxaabadii rasuulku ummadda ugu naseexayn jireen iyo itibaaca siay ugu guubaabin jireen itabicii buu yidhi waa sida aayaadka qur-aanka ina tusayaan soo maha itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa walaa tabtadicuu ha bidcaysanina waxay waafaqsan tahay waiyaakum muxdathaati lumuur ayay waafaqsan tahay weeye faqad kufiitu wa qaala cumar ibnu cabdilcasiis wuxuu yihi radia allaahu canhu ye cumar ibnu cabdilcasiis isaguna waxa weeyaan markaa taamici buu ahaa waa imaamkii weynaa ee amiirka ahaa ee caadilka ahaa ee la ysku waafaqay cilmigiisa iyo zuhdigiisa iyo cadaaladiisa iyo qiimihiisa gebigiisuba in yar buu dadka muslimiinta ah haysta haddana taariikhda wuxuu ka galay waxa weeye meel baal dahaba ayuu taariikhda ka galay ma fahante waxaan filayaa inaanu soo marin dadka muslimiintaa saxaabada dabadood waxa weeye amiir ka caadilsanaa oo ka qiimo badnaa ma soo marin saxaabadii rasuulka dabadood marka calaa kulli xaal amiirkaasuu ahaa caanka ah waa haniyun can tacriif hadaladiisuna meel walba waa kuwa ku faafsan oo cilmiga iyo zuhdiga iyo wax walba kaga hadlaya wuxuu ihi kalaaman hadal buu ihi macnaahu macnihiisuu ahaa qif istaag xayu meeloo waqafa alqowmu raggu ay istaageen qoomkana wuxuu uga jeedaa saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim rasuulka iyo saxaabadiisu halkay istaageen ee ku joogsaneen adna ku joogso fainahum maxaa yeela can cilmin cilmi xaggii ayay waqafuu ku joogsadeen iskamay joogsanuuna cilmibay ku joogsadeen kitaabka ilaah iyo sunnada rasuulka ay maaragta ka hayeen wa bibasarin aragti naafidin fulaysa ayay kafuu ku joogsadeen oo wixii markaa aanay ka hadlin ama aanay dhex gelinna jahli kagamay joogsane aragti iyo cilmi dartii bay kaga joogsadeen wahum iyagu calaa kashfiha faydisteeda kaanuu waxay aheen aqwaa kuwa u awood badan bay ahaayeen oo iyagaa cilmi badnaa faham badnaay oo luuqadii carabiga qur-aanka iyo adiladu ku soo aroortayna aadka u yaqaanay markaa calaa kashfiha damiirkaasi xaguu noqonaya ay calaa kashfi maa yaxtaajuhu lmuslimu fii diinih waxyaabaha qofka muslimkaahi u diintiisa uga baahan yahay kuwa maaragta caddayn og oo inay caddeeyaan awood u leh oo iyagu cid walba uga awood badan ayay ahaayeen buu sheegaya wa bilfadli fadliga iyo dheeraadkana low kaana fiihaa hadduu ku jiri lahaa waxyaabahaasi axraa ay kaanu waxay ahayn axraa kuwa u mudnaansho badan oo iyagaa waxa weeye hadday arrimaha dhexgalkooda iyo ka hadalkoodu uu fadli lahaan lahaa iyagaa u mudnaansho badna waayo low kaana khayran la sabaquuna ilayh hadduu khayr ahaan lahee way nooga horayn lahayn qaacidada ahlu sunna waa sidaa sida ibnu kaiir tafsiirkiisa uu ku sheegayo low kaana khayran la sabaquuna ilayhi hadduu khayr ahaan lahaa way nooga horayn lahayn waaya marka waa inaad iska eegto waxaan saxaabadii rasuulku ma mareen iyo raggii rag aha mise may marin low kaana fiihaa wuxuu uga jeedaa halkaa fiihaadaana oo damiirku u noqonaya ay maa akhfaahu allahu cana min umuuri اlghayb waxyaabaha ilaahay jala wacala inaga qariyo arrimaha maqan ka mid a sida tusaale ahaan kayfiyada sifaatka ilaahay iyo waxyaabaha la midka ah hadduu khayr iyo fadli ku jiri lahaa dhexgelkiisa iyagaa dee dhex geli lahaa soo maah oo u mudnaansho badnaan lahaa inay dhex galaan o ka hadlaan waay markaa sidaa aragtaan wuxuu ku sifeeyey saxaabadii rasuulka laba arin wixii waxa weeyaan markaa ay ku joogsadeenna cilmi ilaah iyo rasuulkiisa ka ahaataybay waxa weeye ku maaragtay ayay kaga hadleen oo ay ku caddeeyeen oo ay ku bayaamiyeen wixii aanay ka hadalna waxa ay kaga hadli waayeen oo kaga joogsadeen aragti iyo cilmibay kaga joogsadeen basarkana waxa weeye waa basarulqalbi baa looga jeedaa basarulqalbina waa basiiradii oo waa cilmigii dheeraadka ahaa ee loo lahaa nusuusta iyo fahamka diinta wuxuu ihi fala in qultum haddaad tidhaahdaan xadaa bacdahum dabadood buu waxaan yimi oo ishkaalkaa la soo arooriyo famaa axdathahu waxaan ku leeyahay ma soo darisiinin ilaa man khaalafa hadyahum wadadoodii cid khilaaftay mooyaane wadadoodii cid khilaaftay mooye cid kale ma soo darisiinin oo waraqiba nacday can sunnatihim sunnadoodii nacday ciddaasina maxmuud waahay waa madmuum weeye ciddaas waa cid dhaleecaysan cidda dariiqii rasuulka iyo saxaabada iska nacday iska gees martay ee bidac iyo waxyaabo aanay dadkii wanaagsanaa ogeyn la timi ma ammaano ee way ceebaysayin walaqad wasafuu wallee waxay sifeeyeen minhu diinta xaggeeda waxay ka sifeeyeen maa yashfii wax maaragtay bogsiinaya qofka wa takalamuu minhu waxaanay kaga hadleen diinta iyo waxyiga bimaa yakfii wax ku filan ciddaa ilaahay khayr la doonee hagaagsan famaa fawqahum wixii iyaga ka sarreeya muxasirun waa mid maaragtay daalay oo daaluun laga dhexlaayo tacab iyo icyaa'unbaa laga dhexlaya marka famaa fawqahum wuxuu uga jeedaa intay saxaabadu ku joogsadeen ay bayaamiyeen wixii waxa weeye kasii sarreeya ee kasii badan ha waa quluwi oo waa mid lagu daalaayo ajar iyo abaaltoona lagu heli maayo wamaa duunahum wixii ka sokeeya ee halkoodii aan gaadhinna muqasirun mid gaabiyey weeye oo maaragtay gabood falay taasi ayuu si kooban u sheegay oo haddana labadaa arin ayuu sii caddeeyey laqad qasara waxaa ka gaabiye canhum ay can saxaabati saxaabadii iyo salafkii qowmu dad baa ka gaabiyo fajafo way gooyeen dariiqoodii watajaawazahum waxaa ka tallaabay aakharuuna kuwo kalena way ka tallaabeenoo faqalow way xadgudbeen wa inahum iyaguna fii maa bayna daalika quluwiga iyo waxa weeyaan maaragtay ifraadkaa iyo tafriidkaa quluwigaa iyo taqsiirkaa dhexdooda ayay ahaadeen lacalaa hudan hanuun xaalo ay ku sugnaayeen hanuunkaasoo mustaqiimin toosan waay aharkan cumar ibnu cabdilcasiis laga wariyey ahlulcilmi fara badan baa soo wariya waana ahar sugan oo saxiixa weeye waaya waxaanu caddaynayaa dariiqii saxaabada in la raaco waxaanu markaa sheegayaa wadadii saxaabada in laga badbadiyo oo la taraaro oo quluwi lala yimaadaana inaanay hagaagsanayn wadadii saxaabada in laga gaabiyo oo taksiir lala yimaadaana inaana iyaduna waxa weeye bannaanayn waajibkuna wuxuu yahay in la raaco dariiqii saxaabadu ku sugnaayeen waayo dariiqoodu wuxuu ahaa asiraat almustaqiim wadadan toosane ilaahay aynu weydiisano inuu inagu hanuuniyo wadadaasay dee ku sugnaayeen had iyo jeerna xaqu waa bayna dalaalatayn laba dalaalo u dhaxeeya dalaaladaasi waa dalaalada quluwiga iyo dalaalada taqsiirka weeye ha shaydaankuna labadaa waduu ku ugaadhaa inuu qofka dhaafiyo xaqi siduu leeyay ka badi ka badi ka badi gaadh gaadh gaadh inuu gebigiisaba taraariyo iyo inuu waxa weeye dariiqada taqsiirka iyo gaboodfalka ku wado oo u dhahda u kaada hadhowaad samayno wado wado wado wado ilaa uu ka reebaba labadaa dariiq buu dadka waxa weeye ku lumiyaa waa tahay sideedabana markaa quluwiga iyo taqsiirka waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyo labadanaba dad badan baa ku lumay walaa taqlu fii shayin min alamri waqtasid kilaa arafay qasdi lumuuri damiimun tii buu markaa cumar ibnu cabdilcasiis raxmat ullaahi calayhi ku nuxnuxsanaya qaala wuxuu yihi waqaala imaamu abu camr alwsaaciyu radia alaahu canhu abu camr alawsaacina wuxuu yihi oo ka mid ahaa taabici muu ahayn laakiin taabicu taabiciintii buu ka mid ahaa taabiciinta macnii dadkii kusii xigay ayuu ka mid ahaa magaciisana cabdiraxmaan ibnu camar baa la odhan jiray boqol iyo toddobiyo kontonkii hijiriga ayaa waxa weeye uu dhintay waxaanu ahaa imaamu ahli shaam buu ahaa imaamkii reer shaam buu ahaa usaaciye garo waa aimadii aclaamta ahayd ee waaweyneyd oo wakti baa waxa wada joogay imaamu malik iyo imaamu alimaamu sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri iyo alawsaaci iyo imaamkii kale la odhan jiray isagana la odhan jiray alleyth ibnu sacad marka mid waliba wadan ka mida wadamada muslimiinta ayuu imaam ka ahaa oo imaamu malik wuxuu ahaa imaamu ahli xijaaz oo dee madiinuu fadhiyo imaamkii madiinuuha ma garata imaamkan awsaacina isna imaamu ahli shaam buu ahaa waayahay ee sufyaan athawrina imaamu ahli alciraaq buu isna ahaa soo ma aragti sheekhii kale la odhan jiray alleyth ibnu sacadna isaguna wuxuu ahaa imaamu ahli misra ayuu ahaa afartaa imaamba sida sheekh islaam raxmatullaahi caleyh uu ku sheegaayo fatwada sida uu ku sheegaayo isku wakti baanay ahaayeen mid walibana markaa wadankaasi ayuu imaamkiisa ahaa looga dambeeyo ahlucilmi badan oo dee kaleo wakhtigoodii joogina way jireen wuxuu idhi imaamkaasina calayka waxaad laasimtaa biaathaari man salafa ciddii horaysay oo ka mid ah ahlulcilmigii iyo saxaabadii wadadooda laasim iyo aahaartooda wa in rafadaka naasu dadku ha kuguba diidaane wa iyaaka waxaan kaaga digaya wa aaraaa arijaali ragga aaraadooda wain sakhrafuuhu ha kuguba qurxiyaan laka adiga bilqowli hadalkaba ha kugu qurxiyaane oo cibaaro wanaagsan oo malab huwanba ha kugu cabiraane waan kaaga digaya aharkana waa ahar saxiixoo ka sugan alimaam alawsaaci caleyhi raxmat ullah waayah waxaanu inagu guubaabinayaa un in la raaco maxay salafkii iyo wadadoodii iyo aahaartoodii in la raaco waa in rafadaka naas buui dadku ha kuguma diidaan waayo dadka waxba kaama gelin sideedaba dadka raaligelinta dadka qofku hadduu ku xisaabtamo isdhaa dadka raaligeli uu lumaa waan idiin sheegaya arrintaa qofkuna maaha haayadiisu inay noqoto irdaau naas haayada iyo halka uu qofku u socdaa waa inay noqoto irdaaullah sooma aragtaan ilaahay jala wacalaa inuu raaligeliyo waxaana idiin sheegaya dadka lamaba wada raaligelin karo suuragal maaha inuu dadko dhan qofku raaligeliyo mad suuragala maaha sidaa awgeed baa aimada qaar laga soo raray alimaam shaafici inuu yidhi irdaau naas irdaau nnaasi laa ma'muurun walaa maqduur dadka in la raaligeliya waxa weeye mid la is-amrayna ma aha oo ilaahay dadka raaligeli kuma odhan tahay anigay raaligeli buu ku yihi walaa maqduur mid la kari karana maba ahaba layaa kari kara kan haddaad raaligelisa ka kalea boodaya soo ma aragti waayo dadka way iska soo wada hor jeedaan oo waxa weye midba sibuu u arkaa waxa wanaagsan midba sibuu kaaga raalli noqonaya sidaasoo kale waxay ahlucilmigu odhan jireen irdaau nnaasi gaayatun laa tudrak wa irdaau llahi gaayatun laa tutrak ilaahay in raalligeliya waa gaayo iyo yool aan laga tegin oo ay tahay inaan laga tegin ee qofku uu ku dadaalo dadka in la raalligeliyaana waa gaayo aan laba gaari karin lagama yaabana marka irdaau nnaas qofku inuu waxba ku dadaalo maaha wa iyaaka waa araa arijaal aaraadii ragga ayuu haddana ka digay aimadii kalena sidaasay aaraada in la yska raaco daliilka aan ku dhisnayn ay uga digi jireen oo waa ka odhanaya alimaam abubakr ibnu abi daawuud manduumadiisa sunada ku saabsan bilowgeeda waa ka ku odhanaya wadacanka aaraa arijaali wa qowlahum faqowlu rasuulilaahi azka waashraxu waay markaa aaraadaasi ay ka digayaan ahlulcilmiguna waa maa qiila bimujaradi ara'yi min gayri istinaadin ilaa kitaabin walaa sunna waa waxyaabaha ra'yiga keliya lagu yidhi iyadoon kitaab iyo sunno midnaba loo cuskan marka aaaarta raaciyo adilada oo aaraada iska ilaali ra'yiyada keliya ee aan dilada wadan wain zakhrafuuhu laka bilqowla wuxuu inoogu tilmaamayaa had iyo jeer dadka marka ahlulbaailka ah waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid a baatilkooda way qurxiyaan oo kelimaad macsuula ama hadallo malabaysan ayay ku cabiraan si baatilkoodaasi xaq ugu eegaado oo loo qaato waa kuwii soomaalida qaar idhi nin muraad lahaa saawaha ayuu malab ku labaa soo maaha ya macni waxa weeye hadal macaan bay ku cabirayaan si loo qaato ilaahayna waa ka yidhi wakadalika yuuxii wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruura dadka ahlulbaailka ah ee cadowga u ah ambiyada waxay isu waxyoonayaan hadalka waxa weeye quruxda badan ee baailka ay ku faafinayaan xaqana meesha kaga saarayaan guruuran ee liajli lguruuri marka calaa kulli xaal taas noocaas ah ayuu ka digaya si kasta ha loo dhaldhalaaliyo mar hadduu shareecada khilaafsan yahay khayr ma laha weeye waay nin kale ayaa isaguna wuxuu yidhi waqad axsana fii ma qaala wakhayru lumuuri saalifaatu cala alhuda wa sharu lumuuri lmuxdathaatu lbadaa'icu arrimaha waxa u khayr badan arimihii horeeyey ee hanuunka ahaa arimana waxa u shar badan waxa weeyaan markaa kuwa la soo darisiiyey ee cusub ayaa waxa weeya u shar badan wa qaala muxamed ibnu cabdiraxmaan halka aynu u dayno subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين